faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee raadiyo cadaadaysa akii kuwada ugu dooron magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa xalay kulamo kala duwan ku qaatay madaxda hori dowladda soomaaliya siyaasiyiin iyo madaxda dowlad goboleedyada ee qaar sheekh shariif shii axmed oo eedeymo kulul u jeediya dowladda federaalka sheegana inaan laga aqbali doonin inay musuq maasuqda doorashada soo socotay sanadka labakulabaatanyokowda dowladda federaalka soomaaliya u yeertay safiirka dowladda kenya u jooga dalkeena soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay ra-iisul wasaaraha itoobiya uu kaalin weyn ka qaatay isdhexgalka gobolka geeska afrika shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo lagu meelmariyay hubinta nijeedada shaqaalaha rayidka ee dowladda dowladda norweyd oo soomaaliya ku caawinaysa deyn gaaraysa saddex boqol konton iyo saddex milyan oo dollar ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo la wareegay xarunta maaliyadda ee magaalada beledweyn qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doonta dhegaystayaal warka subaxnimo ee raadiyo cadaada u diyaargarooba goordha warka oo fidsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo jimcaha taariikhda ay ku asdaysan tahay toban iyo kowda bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo dhan saakay anigoo mahad nuure axmed ayaa la diyaara soona saaray ay kusoo dhowaada dhegaystayaal magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa xalay kulamo ku yeeshay madaxdii hore ee dowladii soomaaliya sidoo kale ee madaxda dowlad goboleedyada qaar dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore dowladii soomaaliya ayaa sheegay inay dowladda hadda talada haysaan marnamo laga yeelin inay musuq maasuq ku samaysa doorashada soo socota ee sanadka labakulabaatanyokowda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna caasimadda kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxaa xalay kulamo kala duwan ku yeeshay wufuuddu halkaasii shala gaartay sida madaxweyne hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud madaxweynaha puntland iyo axmed madoobe oo halkaasi looga qaybgalaya calamasaarkiisa madaxweyneha hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa sheegay inaysan marnabo aqbali doonin in la musuq maasuqo doorashada soo socoto ee sanadka labakulabaatanyokowda shariif sheekh axmed ayaa dowladda hadda jirta ku eedeeyay cadaalad darro wada gaartay dalka oo dhan muwaadiniinta soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyo sida hadalka u dhigay waxa uu sheegay inay xisbiyada siyaasadeed aysan aqbali doonin in shakhsiyaad gaara ay maamulaan doorashada soo socota islamarkaana haddii taasi ay dhacdo ay dhibaato weyn ka dhalan doonto shariif sheikh oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa sheegay inay dalka uu ku socdo meel halis ah islamarkaana loo baahan yahay in laga badbaadiyo
aniga waxaa laygu tiri jiray eh, dadka aad mataqaanaa dawladda ugu dhow oo mar walba dadka gacmaha qabta u yidhaa war hala daayo maantana hadda xaaladda waa la socotiin Eh, soddon sano kadib in naloo celiyo eh, nidaamka ritalisa oo aan ogolayn sharci oo aan ogolayn soomaalinimo oo aan cid oo xurmaynaya aan la arkin runtii waa nasiib darro laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa inaan ku wada baraarugsannahay u wada joogno taladeeda wada leenahay soomaaliya meeshay joogtana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa jecelnahay dowladnimada sharciga inay ixtiraamnaan rabnaa waxaan rabnaa laakiin dowladduna inay ixtiraamto waxa yaroo noo qoran muhiimay noo yihiin ma dhammaystirnaba waa run laakiin waxaan rabnaa isaga in lagu dhaqmo si loo gaaro mid dhammaystiran oo aan ka wada qayb qaadan marka eh, ma rabno runtii in dowladnimada ay u dunto sharciga waa lagu dhaqmi waayo dadka soomaaliyeed waxay ku wada joogeen sharci kuma wada joogin waxay ku wada joogeen waxay u wada dhasheen oo soomaalinimo ah ahalnimo ah laakiin waxaan rabnaa in lagu daro sharci wakhti badanaa lagu soo bixiyey dowladdii koobaadaa lagu doorta maaha dowladdan waa dowladdii labaada lagu doorta marka walaalkay xasan sheikho asagana maanta runtii iga soo horreeya oo u mahadcelinaha runtii doorka fiican oo ka qaatay dastuurkan hadda yaalla qofka koowaada lagu doorta asagoo ahay ogolaaday inuu qofka ku guulaystaya waa ka tegey sidoo kaleu sameeyey madaxweyne farmaajo ku wareejiyey marka dastuurkii hore loogu dhaqmayo maanta in layska laalo oo la yidhaha ma shaqaynayo annaga waxaan u arabna aragnaa arrin khatara waxaan u aragnaa arrin aan la aqbali karin arrin aan indhaha laga qarsan karin qarannimadii du- dumaysana ma aamusi karno maxaa yeelay eeddu waana qabanaysaa mas-uuliyaddaana qabanaysa dad waaweynaanahoo meesha jooga marka eh, qof walboo soomaaliya waxaan jeclaa lahay inuu eh, qalbigiisa ku qabto annaga waxa aan rabno inuu sharcigu sarreeyo wax kaloo rabno ma aha afar sanaanan ku haysan hadduu mar kale guulaystaanaan ku haysan laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu sarreeyo doorasho xula oo xalaala oo soomaali wada joogto oo xasilooni keeni karta inay timaado taasna waxay ku imaan kartaa in la tashado oo habka doorashada loo gelaayo hab qolo gaara ay samaysto uusan noqonin waxaan ka shaqaynayna waa xisbiyo waxaan ka shaqaynayna waxaa waaye dalku inuu u wareego si dimuqraadi ah marka eh, internationalkana waxaan leenahay wakti badanaa kusoo bixiseen eh, hanti badanaa kusoo baxday dowladnimadu adinkoo iska aamusan inay dushiina ku dunto wax la aqbali kara ma aha dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya ay xayiraad saartay diyaarada ugu bixi lahaa sheekh shariif sheekh axmed madaaweyne hore dowladdii kumeelgaarka ahayd magaalada kismaayo taas oo reebtay hadalhayn badan ee siyaasadeed shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu meelmariyey hubinta tirakoobka shaqalaha rayidka ee dalka shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa lagu meelmariyey natiijada ka soo baxda hubinta iyo tirakoobka shaqalaha rayidka ee dowladda iyo xeerka nidaamka ee manhajka caafimaadka ee dalka shirka waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre wasiirka caafimaadka iyo shaqada ayaa golaha uga mahad celiyay ansixinta natiijada ka soo baxday hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha dowladda iyo xeerka nidaamka ah manhajka caafimaadka ee dalka oo ka qayb qaadanaya dadaalada horumarineed ee arrimaha bulshada ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shir gudoominaya kulanka ayaa warbixino kala duwan ka dhageysta golahiisa wasiirada wasaaradda amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan tirakoob lagu samay doono guud ciidamada booliska ee dalka ka howlgala waxaa qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa shirka waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan cali kheyre Een, shirka ajandayaashiisii waxaa ka mid ahaa marka hore wasaaradda amniga waxay soo bandhigtay warbixinta amniga dalka guud ahaan halka uu marayo gaar ahaan caasimadda dalka iyo isbedelada ka dhacay Een, sidoo kaleeto waxaa warbixin lagaga dhageystay wasaaradda waxbarashada oo ay soo bandhigtay imtixaanaadka guud ee dalka laga qaaday iyo sidoo kaleeto heerka waxbarasho ee tayada dalka halka ay marayso ayna u baahan tahay in sare loo qaado Een, sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay aad u soo bandhigtay caafimaadka dalka guud ahaan een, iyo guulihii la gaaray ee caafimaadka iyo sidoo kale baahiyaha jira Een, sidoo kaleeto waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga ay ku soo bandhigeen tirakoobka een, laga sameeyey een, ciidamada militariga iyo ciidanka booliska soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga waxay soo bandhigtay tirakoobkii iyo tir- sidoo kaleeto diiwaangelintii caafimaadka lagu sameeyey ciidanka wasaaradda amnigana waxay soo bandhigtay tirakoobka lagu sameynayo dib haweynta ciidanka booliska soomaaliyeed Een, sidoo kaleeto shirka golaha maanta waxaa lagu ansixiyey een, een, hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha dowladda oo ay soo bandhigtay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo lagu ansixiyey shirka maanta ee golaha wasiirada Een, sidoo kaleeto waxaa lagu ansixiyey xeer nidaamyaha waxaa sidoo kale la ansixiyey xeer nidaamyaha machadka caafimaadka soomaaliya oo ay soo bandhigtay wasaaradda caafimaadka
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada ardisababa ayaa sheeginaya ra-iisul wasaaraha itoobiya oo kaalin weyn ka qaatay isdhexgalka gobolka geeska afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay booqasho ku tegay dalka itoobiya gaar ahaan magaalada ardisababa ayaa kaga mahad celiya ra-iisul wasaaraha itoobiya dadaalka wanaagsan uu ka wado gobolka geeska afrika oo sheegay inuu ka qaatay door weyn oo dhexdhexaadinimo leh madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in samarnamo kala maarman shacabka itoobiya soomaaliya inay yihiin dad walaalo ah waxa uu sheegay inay sii xooji doonaan kaabayaasha dhaqaalaha isdhexgalka bulshada si loo gaaro horumar dhinacyo badan taabanaysa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb gara furitaanka beer loogu magacdaro midnaba ee laga hirgeliyey magaalada ardisababa ee dalka itoobiya waxauna sheegay inay door weyn iyo isdhexgalka bulshada ay qayb ka qaadanayso goobtaasi loogu magacdaro midnimo Good evening, Your Excellency Sali Wark Zori, President of uh, Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, Presidents, Prime Minister, Head of State and Governments, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and privilege to be attending Ethiopia's grand marti social sharafta ceremony mudanayaal iyo marwooyin farxad iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan weyn ee ahmiyadda bulsho oo weyn u leh itoobiya khibrad dhaxalgalana ay ka dhaxlaan jiilalka kala duwan farxad ayay inoo tahay in maantay arrintan aan ugu dabaaldegayno magaaladan quruxda badan ee adis ababa waxaan u hambalyaynayaa dowladda iyo shacabka itoobiya ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiyi axmed dadaalka ay ku bixiyeen dib u soo celinta munadan qaran dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah waxa uu astaan muhiima u yahay isbeddelka ballaaran iyo guulaha ay itoobiya ku tallaabsatay dib u soo celinta qasrigan taariikhiga ah ayaa runtii ah mid macno ballaaran ku fadhiya waa sharaf in dhismahan uu xambaarsan yahay taariikh iyo naqshadda casriga ah ee sida cajiibka ah dib loogu casriyeeyey dib u soo celinta dhismahan waxay inoo sheegaysaa dhammaanba muhiimadda ay leedahay dhowrista dhaxalka taariikhiga ah iyo inaan caalamka iyo nafteennaba la wadaagno taariikhdeenna hodanka ah itoobiya waxa ay ahaan jirtay siina ahaan doontaa madal ganacsi iyo dalxiis ahaan ay u tagaan dadka soomaaliyeed labada dhinac waa inay ka faa'iidaystaan fursadaha ay labadeenna dal leeyihiin middaasi waxa ay sii xoojinaysaa dadkeenna xidhiirka isdhexgal bulsho ee labada dal mashaariicdan sida dib u soo celinta qasrigan taariikhda qaranka itoobiya iyo kuwa kaleba waxa ay runtii gacan ka geysan doonaan qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha ee itoobiya iyada oo la xoojinayo laguna hormarinayo dalxiiska our two peoples. And this is made much easier by the daily direct flights of Ethiopian Airlines, for which we are grateful.
dhinaca iyaga waxaa naga go-an dhiirigelinta dalxiiska dalkeenna ee nagala dhexeeya dalalka kale middaasi oo ay qayb ahaan fududeeyeen duulimaadyada tooska ah ee maalin iyo habeen ay sameeyaan diyaaradaha ay ka mid ka tahay ethiopian airlines aad ayaan idinkaga mahad celinayaa middaas
dowladda norweyd ayaa soomaaliya ku caawis dowladda norweyd ayaa soomaaliya ku caawisay deen gaaraysa saddex konton iyo saddex milyan oo dollar war-saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda norweyd ayaa lagu sheegay inay norweyd ay soomaaliya sii doonto dayn gaarayso saddex hal milyan oo lacagta norweyda una dhiganto saddex boqol konton iyo saddex milyan oo dollar norwed ayaa sheegtay inay deyntani ku caawinayso soomaaliya si ay isaga bixiso deynta looga leeyahay sanduuqa horumarinta bangiga adduunka ee loo yaqaano i d a taas oo soomaaliya u sahli doonta inay dib ugu furma akoonkii xisaabeed ay ku lahayd sanduuqa horumarinta bangiga adduunka ee lagu ogolaado soo qaadashada deyn cusub waxaa xusuud mudan in deyntani aysan ahayn mid si toosa loo siinayo soomaaliya balse ay tahay mid norwed ay ku hubinayso sanduuqa horumarinta ee bangiga adduunka waxaana wixii intaasi ka dambeeya soomaaliya u furmi doono inay deyn ka soo qaadato sanduuqa horumarinta bangiga adduunka deynta soomaaliya looga leeyahay caalamka ayaa gaaraysa guud ahaan afar dhibic toddoba milyan oo dollar waxayna soomaaliya dhowrkii sano ee ugu dambeeyay dadaal xoogan ugu jirtay inay samayso dayn cafin si ay ugu furmaan sanduuqyada maaliyadeed ee caalamka una hesho maalgelin dib usoo kabasho dhaqaale soomaaliya ayaa hadda ka soo gudubtay saddex ka mid ah farqiga intixaan ee shuruudda looga dhigay si deynta looga cafiyo norwed ayaa sheegtay inay soomaaliya ku caawin doonto bixinta deynta looga leeyahay sanduuqa horumarinta ee bangiga adduunka sidoo kalena norwed waxa ay sheegtay in dowladda u k ay iyaduna dhankeeda bixi doonto deynta soomaaliya looga leeyahay bangiga horumarinta ee afrika ciidamo gadoosan ayaa la wareegay xarunta maaliyadda ee magaalada baledweyne xarunta gobolka hiiraan wararkaana ka helina magaalada baledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamo boolis oo gadoosan ay dhowaan la wareegaan xarunta laga qaada canshuuraha magaalada baledweyn ciidamadan oo boolisa ayaa la sheegaya inay ka cabanayaan mushaar la-aan soo food saartay islamarkaana ay dhowaan xireen qaar ka mid a wadooyinka ku yaala magaalada baledweyn gaar ahaana wadada aada dhinaca garoonka diyaaradaha waxay sheegeen in la masuq maasuqay mushaarka ay lahayen islamarkaana ilaa iyo ka helaan aysan shaqayn doonin xaruntaasi dhegaystayaal warkii subaxnimo ee raadiyo cadada saaka inta ayuu ku dhan yahaan igama hadnu raaxmad ayaan la socodsiinaya tan iyo intaan warkan ka xiga ku kulmi doona nabadgelyo